ataana rasuul lahi rasuulka ilaahay baa noo yimi sal اlahu alayh wasalama faakhrajnaa lahu waxaan usoo bixinay maaan oo fii tawrin biyo oo ku jiro weelkaa waasaca ku jiro oo yani min sufrin a atawru shibhu disti buu leeyahy yani tawrkaa la sheegaya waa weel digsiga shabaho yani weel sidaa afkiisa waasac u yahay marka waysada dee waajibku waxa weeye xibinkii la arkaba in hal mara la dhaqo haddaad yani yani halkaa waa ku kaafinaysaa hadaa wejiga hal mara dhaqdo gacmaha tiiba hal mara aad dhaqdo madaxa hal mara wejiga yani aada masaxdo ayahay lugaha tiiba ad mar aad hal mara dhaqdo waajibku dee waa halkaas laba haddaad ka dhigto iyo saddex haddaad ka dhigto waa sunno waxaa marka yeeli kartaa haddaad doontana yani saddex saddex baad ka dhigi kartaa kulli haddaad doonta laba labaad kulligood ka dhigi kartaa haddaad doontaad iskhilaafsiin kartaa sida xadiis kuso oran mardi waajibkii la dhaafo yani wejiga haddaad doon saddex baad dhaqan gacantana labaad dhaqi kartaa oo gacanta hal mar keliyaa dhaqi kartaa madaxa saas oo kale hal maraad sidaa u maran kartaa saddex goor haddaad ku celisana waa sunnadii wahaakada wahaakada marka wujuubka uma yani wujuubkaa la ilaalinaya un sunnada dhimal hay sunnada haddaad la timaadana yani fadiila kuu ziyaadayso haddii aad ka tagtana waa yani wakaadi waxaadna dhiba male can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuul lahi wuxua sala allahu alayhi wasalama yucjibuhu tayamunu midigaysiga ayaa nabiga cajab gelin jiray oo uu jeclaa fii tanaculihi kabagashigiisa wa tarajulihi shallaysigiisa nabiga markuu shallaysanayo wa tuhuurihi dahaaro qaadashadiisa wa fii shanihi kulli wa fii shanihi kulli shanigiisa oo dhanba wuxuu jeclaa nabigu midigta inuu ka bilaa tayamunku jeclaa kaana rasuulu llahi wuxuu ah sala allahu alayhi wasalama yucjibuhu tayamun midigta ayuu nabigu jeclaawa fii tanaculihi aya markuu nabigu kabaha gashanayo yani lugta midigu horgelin jiray kabta wa tarajulihi markuu shallaysanayo dhinacan midigu shallayn jiray dhinaca midig ayuu madaxa saa u shallayn jiray ama garka markuu shallaynayo dhinaca midiguu shallaynaya xataa markuu xiiranayo dhinaca midiga ayuu qofka xaaliqa u dhiibi jiray o dhihi jiray xiir wa duhuurihi markuu dahaaro qaadanayo dahaaro yani markuu dahaaro qaadanayo markuu weysaysanayo dee wejiga markii la dhaqo isagoo tartiib male gacmahoo kale gacanta midigu hordhaqi jiray lugaha midda midigu hordhaqi jiray wahaakada waa sunne wa fii shanihi kullihi shanigiisa oo dhan ba nabigu wuxuu jeclaa midigta midigta yani wax laga wareejiy u dhihi jiray ay barakadu midigta ayay ku jirtaa marxaban al aymanuuna al aymanuuna buu dhihi jiray war midigta ayuu nabigu dhihi midigta nabigu marka alayhi salaatu wasalaam nabiga cabitaan iyo wax loo keeno haddii yani dhinaca bidixa uu yani dad waaweyn ay ka fadhiyaan dhinaca midigana yani dad saasoo aan la ikraamayn uu ka fadhiyo midigta unbuu nabigu marin jiray mar waxaa dhacday nabiga alayhi salaatu wasalaam cabdullahi bnu cabaas baa midigta ka fadhiyey rag waaweyn oo odayaashaana bidix bay ka fadhiyeen raggii beder ka qeyrgaba ka qayb galaya markuu nabigu cabitaankii cabay ayuu yidhi cabdullaahi bin cabaasow ma ii idmaysaa inaan siiyo raggan kaa waaweyn hadda adigaa xaqle xayladaa dhinaca midiga jiro ma ii idmaysaa inaan siiyo laa buu yidhi yaa rasuul allah fadl yani hamba yani fadlada yani iga kaa sugnaatay adiga xaggaaga axadna u doori maayo buu axadna u doori maayo xadiita laga qaado shaygu mar hadduu cibaado yahay inaan qofna loo doorayn w masalan safka hore oo kale cidna oga bixi mayso qof adiga kaa weyn ama yani inuu kaa fadli badan yahay ictiqaadinayso uga bixi mayso waa cibaada la doori maayo safka hore ay uga bixi mayso saasoo kale waa kan yani ma ma dooray markaa nabigu farku ka qaado ma i idmaysaa u ilkan markuu nabigu yidhi laabu oo u dhibay nabiga alayhi salaatu wasalaam mar kale waxaa dhacday nabiga nin caraabi ahaa midigta ka fadhiyey abubakarna bidixduu ka fadhiyey sidi cumarna hortiisuu fadhiyey caana loo keenay nabiga markii caanihii uu cabay sidi cumar ba yani inuu nabigu midigta wax ka wareejiyo ogaa markaasuu y rasuulka ilaahi abubakar abubakar u dhiib markaasuu caraabigii u dhiibay wuxuu yidhi alhaymanuun midigta buu nabigu yii alayhi salatu wasalam marka midigta saasuu nabigu u jeclaa midigta wax walba ka wada jiray waana sunno in midigta laga wado masalan axaadiistaas oo kale marka tayaamulka yani la waxaynayo marka la fiirinayo markii yani cabitaanka iyo cuntada iyo wax la bixinayo majliska dadku waxay u fahmaan qofka wax qaybinayo yani ama kaadimka oo shaqaynayo inuu yani midigtiisa laga wadayo maha taas qofka majliska u weyn baa laga bilaabaya majliska hala fadhiyo qofka u weyn ama da' ha ugu weynaado sini ha ugu weynaado ama wax kale ha ugu weynaado si kale ha loo ixtiraamo ninka majliskaa ugu weyn baa laga bilaabi kaa markii laga bilaabo qofkaa asagaa midigtiisaa laga wadaya ee maaha qofka wax bixinaya midigtiisa maaha marka halkaas waxa laga soo geliya cabitaankii oo kale ila war midigta ka wad bay leeyihin midigta waa xagee hadi maaha ninkan wax qaybinaya midigtiisa maaha waa in majliska qofka ugu weyn marka hore loo dhiibo sida nabiga la yeeli jiray alayhi salaatu wasalaam majliska markii la fadhiyo qofka wax qaybinaya kama soo bilaabi jirin midigta kama soo bilaabi jirin nabiguna ma ohan jirin war xagga ka soo bilow ma dhihi jirin asagaa loo dhiibi jiray marka hore markaa bacdi baa qof nabiga midigtiisaa laga wadi jiray waa saas marka marka wax la qaybinayo saasaa laleeyahy qofkaa majliska weyn baa laga bilaabay markaasaa midigtiisa laga wado wahaakada marxaban markaa nabigu midigtu saasuu jeclaayo wa fii shanihi kullihi shanigiisoo dhan ba wuxuu jeclaa nabigu tayaamunkuu jeclaa way in midigtaa laga wado ayuu nabigu jeclaa can nucaym waxaa laga wariyey almujmiri can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu canhu can nabi sal ly slam anahu qaal ina ummatii buu yihi nabigu ummadayda yudcawna waa loo yeeraya yowma alqiyaamati quran xaalayhiin ayagoo bariir leh maxajiliina xibno garan yani min aahaari lwuduui min ajli aahaari lwuduu waysada yani raadkeeda iyo calaamadeeda sababteeda faman istadaaca minkum an yudiila guratahu falyafcal buu yihi nabigu ummadayda waa loo yeerayaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam qiyaamaha ayagoo quran maxajileen quriga waxaa la yidhahdaa wejiga iftiimayo wejigoodoo iftiimayo xibnahooduna ay garan yihiin oo yani in alle intay weysadu gaartoo dhan baa nuur ka kacaya intii aad ka weysaysan jirta gacmihii meesha ayaa halka wejigana waa iftiimaya lugihii waa iftiimayaan weysada darteed marka ninkii awoodo inuu weysada dh qurada inuu dheereeyo beriirta falyafcal waajibka yani wejiga markii la dhaqayo waajibka waxa weeye min manaabiti shacri timaha meeshay kasoo dhalanayaan ilaa muntaha zaqni waa wejiga dhirirkiisi waay wa min aluduni ila ludunina waa cardigii intaa in la dhaqo ballanka yani wejiga intaa in la dhaqo waa inta waajibka ah marka xibin kasta markii la dhaqayo waa in juz lagu daraa la yidhahdaa juz waa in lagu daro o juskaas yani oo yani si uu loo xaqiiqsado inuu yani intii waajibka ahayd la dhaqay waa in juz lagu daro intaa wixii ka soo haray waxaa yani marka sunaa marka in la siyaadiyo oo xoogaa la dheereeyaa suna miyaa markaa wejiga dhaqayso horey inaad intaa halkaa inaad gaarsiiso way gacmaha yani macalmirfaqayn baa lagu yidhi juz yarna ku dar baa waajib ahayde xoogaa wayna horay ugu tawa ilaa halkaa haddaad geesa cad marka waa inaad dheerayso faman istadaaca minkum an yudila quratahu falyafcal wa fii lafdin limuslim imaamu muslim lafdigiisa waxaa ku sugan ra'aytu abaa hurayrata aan arkay buu yidhi nucaym lmujmir ninkaa la yidhahdaa wuxuu leeyahay abu abaa hurayre ayaan arkay yatawada isagoo weysaysanaya faqasala wajhu wejigii buu dhaqay wayadayhi labadii gacmood buu dhaqay xataa yakaad ilaa u dhowaaday oo yabluqu lmankibayn labada garbood inuu gaarsiiyo waay uma qasala rijlayhi buu dhaqay xataa rafaca ila saaqayn halkaa xoogga bartankiisa ama kor buu usii dhaafiye way uma qaala wuxuu yidhi abu hurayre samictu rasuula llahi sala allahu alayhi wasalam yaquul nabigoola ayaan maqlay buuri ina ummatii ummadayda yudcawna waa loo yeeray yowma alqiyaama quran xaalayhiin ayagoo beriir leh oo wejigoodu iftiimayo maxajiliina xaalayhiin kuwa xibno garan ibnahood oo dhan baa iftiimayo min aahaari lwuduu min ajli aahaari lwuduu faman istadaaca ninkii kara kara minku adinka idinka mid an yudiila quratahu iyo wa taxjiilahu ninkii beriirtiisa iyo xibno garnaantiisa inuu dheereeyo ninkii kari karo falyafcal wa fii lafdin limuslim samictu khaliilii buu yidhi abu hurayre samictu waan maqlay khaliilii khaliilkaygii sala allahu alayhi wasalam yaquulu xaalu leeyahy tabluqu lxilya xiliyadii iyo bila sharaftii iyo ziinadii way gaaraysaa min almu'mini qofka mu'minka xaysu meel yabluqu lwuduu weysadu ay gaartay in alla intuu weysada gaarsiiyey ayaa loo gaarsiinaya ziinadii waayo quruxda wa aya marka waa sunno inaad dheerayso waayo baabulistidaawa aya marxaban istidaabadii ayuu u baab yahaa wey istidaabadu waa istijada baabu dukuuli khalaa iyo walistidaabate mutunta qur-aan baan umalay ay istidaabadii buu markaa kan nooga soo qabtay yani markaa istijada noqon baabu dukuuli lkhalaa yani musqushii gelideeda inaad suuligii gashay iyo meesha qalaaw xaajaha lagu gudanayey iyo wal istidaabati istinjadi waaye markaas wixii kaa soo baxaya marka aad ka istinjooto waay istidaabadu bimacna istinjaa way الاستدابة يعني الاستنجاء وي سمي بذلك ولما فيه من إزالة النجاسة نجاسة الزولين تيدا أيها اللغة جيدا هي وتظهير موضعها موضع هذه والله ظاهر من البدن بدن كحقيس يقال وحال إذا استطاب الرجل إذا استنجى استطاب الرجل نكبا استنجودي يقال ذلك والله أرني إذا استنجى مركو استنجودو إذا هذا تفسير قديم كإماته يعني يقال والله تعالى جاولي لا سوق درا آية يقال وحال أرني استطاب الرجل نكبا استنجودي تقول ذلك إذا إذا استنجى مركو استنجودا سيدا أرني ذا آية نكي وا استنجودي فهو مستضيف أي مستنجد من استنجودي آية واستنجودي وأطاب فهو مضيب آية ومعنى ضيب نشر هنا أظهار لوجه ومن هذا يقوله تعالى فتيمموا سعيدا طيبا بإلهي فتيمموا أقصد سعيدا طيبا آية سعيدا تراب طيبا أي طاهرا وطاهرا تراب ظاهرا لو طيب ما يموت من نجاسات طيب كما أنصحي ثم أظن مستعمل يهينا كما أنصحي مركب وتراب ظاهرا وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نبي مدينة وحكومة عابي طابة ومعناه معنيه سنة وحوي ظهارة التربة هذه طابة طابة وهي النبي طيبا والدا طابا والدا marka daabada maxaa looga jeedaa dahaaratu turba mid ciideedu daahirka ahayd wey imaam khadaabi baa sidaa ku fasiray wey fi macaalim sunan عن انس بن مالك waxaa laga wariyay radiyallahu anhu anna nabiga sallallahu alayhi wasallam kaana wuxuu ahaa nabigu idaa dakhala al-khala musqusha markuu nabigu galayay idaa araada dukhula baa loo jeeda markuu nabigu musqusha galayo wuxuu oran jiray waay hay waxay la macno tahay fa idaa qara'ta al-qur'ana fasta'id billah markaad qur'aanka kadib markaad akhriso kadib miyaad dhihi a'uudu billah ma markaad qur'aanka inaad bilowdo doonayso hada looga jeeda ay kaana wuxuu ahaa nabigu idaa dakhala al-khala musqusha markuu galayo idaa araada dukhula inuu musqusha gala markuu doonayo qaala wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min alkhubusi walkhaba'is allahuma allahayo inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min alkhubusi alkhubus bilami alkhaa'i walbaa jamcu khabiis waay ay min alkhubusi baan kaa magangelayaa ilaahayo ay shaydaanka midkiisa lab way iyo walkhabaa'isi midka midkiisa dhadig way walkhabaa'is jamcu khabiisatin waay استعاذة من ذكران الشياطين إيا وإناثهم وإلهي كما انقلي شياطين تكوه هذا اللب يعني خبث كوه كوه اللب لبوي وجمع خبيث وي إيا والخبائث جمع خبيثة ويهو شياطين تكوه هذا ددق وي maxaa looga magan gelayaa musqulaha iyo meelaha yani qalaaxajaha lagu guto waa meelaha ay galaan ma awigoodo shaydaanka gurigiisu ay u badan yihiin waa meelaha musqulaha iyo meelaha xun meelaha qashinqubka iyo meelaha markaas meelahaas oo ilaahay baa laga magan galaa meelaha ay degan yihiin waa shaadid marxaba markaad waa sunno markaad musqusha gelayso inaad ducada akhriso waa sunno markaad musqusha gelayso waa عن أبي أيوب وحل قوري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائض مكان الغائض إذا أتيتم هذا اعتمادان الغائد مكان الغائد فلا تستقبل القبلة قبلتها قابلنا وهي بقائد هلا قابلنا ولا بول كاذب سحرية كاذب منا قبلتها هلا قابلنا ولا تستدبرها أو دبر جيدننا ولكن شرقوا أو غربوا ماشي قرح له كسر البحر آلة أو غربوا قرح له ماشي يقول على قابله آية شرقوا أو غربوا لازم نقول مركز aadaabta qalla xaajaha loo guto ayaanu ku jirnaaye musqusha markaa gelaysa waa inaad ducada akriso ama banaankii lagu ifbaxayo markaa tagto meesha aad doonaysa qalla xaajaha ku gudato markaasaad ducada akrisanaysaa waxaa kaloo aadaabtii ka mid ah markaad qalla xaajaha gudanayso waa inaadan qibladana la qaabilin aadana u dubur jeedin hadday meeshu meel banaana tahay wa meel banaana hadday tahay qiblada inaad qaabishana lama ogolo inaad dabada u dudana lama ogolo aya bawl iyo qaa'id labadu waa isku mid way midkaa doono midkaa doontaba u fadhiiso meel dhisan haddayna ahayn way meesha masquul ayna ahayn laakiin haddii meel dhisan tahay ama qiblada uu satri kaa xigo istiqbaal iyo istidbaarka markaa lama diiday satriga aad shaygaas yani aad isku asturaysana waa inuu yahay shay xogaa yani wixii sudrada noqon jiray oo ulusay diraac dhannaa waa inuu yahay u qarinayo waana inaada ka fogaanin marka haddii yani wax kaa xiga xaail uu kaa xiga dhib male istiqbaalka isbaarka midna lama diidayo laakiin meel banaana haddaad fadhiisato istiqbaalna lama ogola istidbaarna lama ogola sababta loo diidayna waxa weeye yani waa yani ixtiraam lil yani liqibla qiblada la ixtiraamaya wa liidhaari lixtiraami wa tacdiimi lilqibla alxadiis baa sidaa kusoo aroray uu nabigu leeyahy alayhi salaam xadiidka imaam daarqudni baa warinaya fi dahaara buu ku wariyey nabigu wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam idaa ataa axadukum albaraad axad idinka idinka mida meeshii lagu banaanbaxaya hadduu tago falyukrima yani ha ikraamo oo qiblat allahi ilahay qibladiis caza wajal walaa yastaqbil ilqibla qiblada yuusan la qaabilin markaas qiblada ilaahay ha ikraamo oo yuusan la qaabilin qallahu xaaja marka inaad qaabisho iyo inaad udido midna lama ogolo walaakin shariduu aw garibuu baa lagu leeyahay qoraxdu meeshay ka soo baxda qaabil ama meeshay u dhacdo marka sidaa lagu leeyahay oo qorax kasoo baxaad qaabilaysa ama qorax udhac markaad qaabilayso waana qoraxdu cinda duluuciha wa cinda guruubiha waa shardi ah inaysa ahayn waayo qoraxdu cinda duluuciha markay soo dhalanaysa hadday tahay ayada nafteeda inaad la qaabisho lama ogolo wa cinda guruubiha markay sii dhacaysa hadday tahayna istiqbaal iyo isbaar ayadana lama ogolo ee meelaha kale ujeesade jihooyin kalaa jire dhinacyahan kale yani qibladina aan ahayn qoraxda soo baxay qorax dhacna aan ahayn meelaha udhaxaysa aad ama sutraadaba waayin ina meel isku asturtay waa kaadi marka intaas midna lama oga laakiin qoraxdu mar haddayna markay soo baxaysa iyo markay dhacaysa unbaa la diidayay ayadu marka hadday kor jirto meeshay kasoo baxaysa meesha udhacaysa lama diidayo maaa shariga o qaribu tanaafusin lama diidaya markaas ay marxaban ninbaa intuu meel seexday buu kor u kaajay baa layidhi marka war maxaa dhacay duul culmo wareereysaan hoy dee qibladan yaan la qaabilin baa layidhi dabadana yaan loo duwin qoraxdu me qoraxda markay soo baxaysana hala qaabilin markay dhacaysana la qaabilin inteen ukaadi nabi marka waay marxaban markaas qoraxdu markay soo baxayso iyo markay sii dhacayso un baa la diidaya cayntooda way waxa la diidaya mooyaane meesha ka soo baxaysa meesha udhacaysa maaha haddii markaa ayadu kor jirta haakada intaaba waxaa kaysaysaa ladee inaad sutra isticmaasho oo dee meel aad isku aadisade hadaada markaa masquul iyo waxa aada gelaysa meel banaana haddaad joogto ama dibadda u baxdana dee waa inaad astur baad samaynaysaa way sutra waxa la yidhaha samee can anas ibni malik waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yihi anas ibnu malik kaana rasuulu llahi wuxuu aha sala allahu alayhi wasalam yadkulu lkhala qaala abu ayub wuxuu yidhi qaala abu ayub faqadimna shaama shaam baanu galnay buu dhulkaas shaam la yidhahda ayaan imaanay xijaaj baan kasoo tagnayo waxaanu imaanay buu yihi shaam dhulkaa la yidhahda syriya iyo falastiin iyo urdun iyo dhulkaasaa shaam la yidhahda fawajadnaa waxaan helnay maraaxiida qad buyinat naxwa alqibla waxaan helnay markaan shaam imaanay ayaa waxaan helnay buu yidhi maraaxiido musqulo ayaan helnay buu yidhi qadbu yani buniyad la dhisay oo naxwa alqiblati qiblada xaggeeda qiblada xaggeeda loo dhisay yani dhinaca musqusha loogu fariisanayo ama ifrideeda waxay ku aadan tahay xagga qiblada ama dhinaca loogu fariisanayo xaggeeda la aadiye wey o fananxarifu markaasaan canha waan ka jeesanaynaa wanastakfiru laha caza wajal intii hore aanu isticmaali jirno aan noogeyn ayaanu ilahay istikfaarsanaynaa istifaar weydiisanaynaa xaggaanu usii jeesanayna marxaban marka meeshu hadday meel yani godkii unbaa la sameeyey qaa'idka sidiisaba qaa'idka marka hore waxaa la odhan jiray almakaan lmudma'in kitaabkuna fasiraya laga yaaba yani meesha yani hoos meel hoos ude yani hoos u degan meesha yani hoos godka u ah ee qalawxaajaha lagu gutaa la dhihi jiray qaa'idka laakiin curfigii baa wuxuu usoo raray alkhaarij saygii soo baxay qofka ka soo baxaya baa qaa'id loo isticmaala marka hadda qaa'id waxaa la yidhaha saxarada laakiin marka hore meesha godka ahee yani lagu saxaroodaa la ohan jiray qaa'idka la ohan jiray almakaan almudma'in meesha godka ah ayaa la ohan jiray lagu xaajo guto waa marka meeshaan hadday bannaan tahay oo ad wax lagu kordhisay aan jirna god keliya oo laqoday ay tahay banaanka unbay la mid tahay dee istiqbaalkaa markaa lama ogolo laakiin hadda manaaxiisha uu sheegaya hadday dhisan tahay oo kor ka dhisan tahay oo yani derbi karo ay leedahay oo la wareejiyo oo dhismo markaa ay leedahay dee lama diiday marka istiqbaalka iyo istiqbaal istidbaarku wax dhibo uu leeyahay ma jiro ama god keliya hadday tahay dee banaanka unbuu la mid yahay istiqbaal lama samaynayo dee sidaa uu sheegaya marka asagu markaa godkiibu ka warramaya fananxarifu canha wanastakfir llaha caza wajal alqaa'id almudmain baa la yidhaha min alardi ay marxaban ko meesha godka oo yani dhulka ka mid ah ay marxaban meeshaasaa laxaa la yidhahdaa yaa qaa'id la ohan jira o oo meeshaa maxaa marka loo samaynayaa waa lagu xaaji gudanayaa de meeshaa loo sameeyo godka yani loo dhisay yani in lagu xaaji guto darteed fakanow bihi can nafsi lxadad wixii qaaridkaayo soo baxaya naftiisii ayaa qaa'id la yidhi marka aya karaahiyatano waayo lidikrihi waaye bikhaasi ismihi magiciisii in lagu sheego magaciis magaciisa asagu uu lahaa in lagu sheego yaa laga duwo qaa'id baa la yidhi oo meesha godka ahaa oo loo qoday magaceedii baa lagu magacaabay asaga markaasaa la qaa'id aaradi walmaraaxiidu waxa weeye jamcu lmirxaad wahuwa yani muqtasal meesha lagu qabaysta wa waaya jamcu lmirxaad ay mirxaad wey wahuwa lmuqtasal meesha lagu qabaystaa la yidhahda waa meesha la dhisay dee wahuwa aylane kinaayatun wey can mawdici takalli meesha lagu banaanbaxana waa laska yidhahda de meeshaa lagu qabaysanayo yani meesha lagu banaanbaxayo inay isku hal tahay ba waa laga yaaba musqushi iyo hal mar un yani meeshii lagu qabaysanayo iyo meeshii lagu xajiyo isku mid un ay tahay gaarna dee waa loo kala sameeyaa marka wahuwa aylana kinaayatun can mawdici takalli bu meesha lagu banaanbaxana waa la waa musqushi nafteeda labada isku mid hoos ama haddii la kala duwana de meeshaa lagu qabaysto baabka oo gacna bagaarka oo lagu qabaysto waa meeshaa lagu qabaysanayo saasaa la yidhahda haakada calaa kulli xaal marka la diidayo o raada saxaabiga uu sheegayo waxa weeye hadduuna meeshaa sutra aylan hayn oo dhismo ayna kaa xigin waayo ama hadday dhisan tahay wax dhiba male istiqbaalkiisa dwaarka wax dhiba uu leeyahy malka can anas ibni malik waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaana rasuul lahi wuxuu sala allahu alayh wasalam yadkulu lkhalaa musqusha ayuu nabigu gelay wax kale ka boy ibn camr bn khadaab kaldhuminaya xadiidku yani sharaxu kaldhumin can cabdillahi bn cumar ibn khadaab waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi raqaytu waan koray buu yidhi yowman maalin calaa beyti xabsa xabsa gurigeedii baan fuulay bu fa ra'aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu alayhi wasalam yaqdii xaajatahu asagoo xaajadiisa gudanay mustaqbila shaam shaam buu qaabilsanaa mustadbira alkacbati kacbadana yani dabada u duway way wa fii riwaayatin mustaqbilan bayt almaqdis oo shaam de waa bayt lmaqdis oo jihadaas wey bayt lmaqdis yani shaam bay ku taallaa sooma marka bayt lmaqdis buu qaabilay kacbadana marka xagga dabada u duway way qaal xaaju markaa nabigu gudanay qal xaaju u fadhiy marxaba marka xadiidkani xadiidka hore miyays anfinaya xadiidka hore istiqbaal iyo istidbaar baa la diiday shariqi oo qaribu bu ahaa xadiidkaana cabdullahi bn cumar wuxuu leeyahay nabiga asagoo qalo xaajo gudanayaan arkayo xagga shaam buu usii jeedo baytulmaqdis buu qaabilsanaa kacbadana gadaal yani dabad u duway waaa yani labada xadiis ma diidayaan waxaa lagu jamcinayaa yani waxa weeye waayahay laba macnay markaa culamada ku sheegayaan taa hore caan bay ahayd oo dadka kale wey waxa laga nahyinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam asaga waa la khasisaya ficilkiisa ko ama mehe waxaaba laleeyahay yani cabdullahi bin cumar wuu arkay uu nabiga asagoo xaajo gudanayo arkay yani nabiga xag buu usii jeeday inta laakiin inay sutra ka xigtay miyuu hadda sheegay marka sutra ka xigtay nabiga tidbaarkaanu sameeyo hadda kacbada uu xaggeeda uu yani uu gadaasha u duway yani waxaa ka xigay sutura ka xigtay laakiin hay-adii uu fadhiyey inbuu asagu sheegay cabdullahi bin cumar waxaa la leeyahy marka cabdullaahi bin cumar guriga markuu fuulayo dan kaluu lahaa oo u fuulay guriga xabse oo walaashii xabse binti cumar oo gurigi nabiga yani ayuu fuulay markaa nabigoo qaloo xaajo gudinaya unbaa ishiisaa ku dhacday marka dee sida uu nabiga ficilkiisana calayhi salaatu wasalaam dee xugun baa ku tacalluqaya oo dee axkaamtii sida qowlkiisa xunka looga qaadanaya ficilkiisana u looga qaadanaya marka markii ishiisu ku dhacday sidii noocii ugu fadhiyey nabiga unbuu sheegay un bas yani xukunka ugu caddaynaya darteed unbuu sheegaya maogi qasad kale oo hadda uu ka lahaa inuu nabiga yani inuu xaajo gudanayo uu fiiriyo ama uu arko ma ahayn asagu fiiradiisu ma ahayn ee dan kalu markaa guriga u fuulayey markaa ishiisi baa ku dhacday nabiga alayhi salatu min hayri qasdin bay isaga dhacday marka saasuu sheegay laakin marka waxay noqonaysaa in yani la yidhahdo waa takhsiis oo nabiga alayhi salaatu wasalaam isaga khaas weeye in la yidhahdo oo xaaraan kama aha iyo in la yidhahdo yani sutraaba markaa ka xigta markaa in la yidhahdo wey taasuu mid noqonaysa marka xadiidka horey kan isma anfinayaan baa laleeyahay isma diidayaan can anas ibni malik waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yadkhulu lkhalaa nabigu musqusha ayuu gelaya fa axmilu waan xumbaaraya ana aniga iyo waqulaamu naxwi anas ibnu malik wuxuu leeyahay aniga iyo wiil aniga da'dayda waxaan soo qaadaynay idaawatan oo min maaina iyo wacanadatan idaawatan min maa uba yar oo biyo ay ku jiraan wayse ah oo min maaina iyo wacanada ul yar oo yani ushaa takiga la yidhah ama murjinka la yidhahda oo usha horeyda hore birta ku wada fayastanjii bilmaa biyaha nabigu ku istinjoonayay uu ku istinjoonayay markuu biyaha ku istinjoodo nabigu ku weysa qaatana yani canadadana maxay ahayd markuu yani doonayo inuu tukado ayuu sutra ka dhiganaya nabigu marka anas binu malik khaadimkii nabigu ahaa nabiga ayuu ukhidmaynaya calayhi salaatu wasalaam toban sano ayuu nabigu ukhidmaynaya marka canazadu alxarbatu sakiira weeye wakaana xamlaha fi dalika alwaqti lixtimaal yani an yatawada'a sala allahu alayh wasalam liyusalliya nabigu markuu weysaysto ayuu tukanayaa fatuudacu bayna yadayhi sutra markaasa hortiisaa loo dhigay kama warada fi xadiisin aakhar annaha kaana tuudacu bayna yaday canazada hortiisaa nabiga sidaa loogu muyi jiray fa yusalli ilayha oo nabi markuu xaajo guto uu weysaysanayay mar hal markuu dahaaro qaatana waa tukan jiray markaa sutra looga dhigay sutra ka dhigan jiray marka nabigu mar alle markuu banaanka aado aan usoo qaadaynay buu ley biyaha iyo yani ushaayado canazada ayaan usoo qaadaynay buu ley anas bin malik wayuqadu min hada alxadiid istiqdaamu alaxraar dadka xortaa in la yani la adeegsan karo oo mina naasi waayo idaa kaanuu atbaacan hadday atbaac yihiinoo qofkaas dee ayaguba ay yani la socdaan ay wax ka qaadanayaan way wa arsaduu anfusahum lidalik khidmadaas iyo yani haddayba iyagu doonayaan markaas dhib male haddii la adeegsano wa fiiha aydan jawaadu listicaanati fi midli hada waa la iska kaalmaysan arrintaas oo kaleeto yani in yani qofku markuu banaanka aado biyo iyo wax loo qaado ama wax la siiyo ama qofka la kaalmeeyo wax iska banaan baa le isticaanadaas biyo isiiya waa iska dhigi karta ama iken can abi qataadata waxaa laga wariyey alxaaris ibnu ricbiy alansaariy radi allahu canhu ana nabiy sal ly slam qaala wuxuu yihi nabigu laa yumsikana axadukum axadkiin yuusan qabanin oo dakarahu dakarkiisa biyamiinihi walxaal huwa yabul walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi markii uu yani musqusha galana midigta yuusan isaga tirin saxarada isaga tirin waayo walaa yatanafas fi lina weelkana yuusan ku neefsan aadaabtii ayaanu ku jirnaa qalab xaajaha weli aya wuxuu nabigu leeyahy laa yumsikana axadukum dakarahu biyamiinihi yani qof adinka idinka mida gacantiisa yuusan ku qabanin dakarkiisa yuusan ku qabanin midigta gacantiisa midigan yuusan ku qabanin dakarkiisa ku qabanin walxaal huwa yabul isagoo yani qofku markuu kaajayo yani inuu midigtaa ku qabto gacantaa midiga lama ogolo gacanta bidixaa loogu talagalay gacanta bidixaad ku qabanaysaa dii aad doonaysa inaad ku qabato walaa yatamasax min alkhalaa'i biyamiinihi markuu yani iska yani waxaan iska dahirayana hadduu iska dhaqayo iyo ama hadduu iska tirayo midna gacanta midiga isaga tiri maayo gacanta bidixaa loogu talagalay tanaa lagu nadiifinaya lagu dhaqaya walaa yatanafas fi lina weelkana yuusan ku neefsan waxaa sunno kale ah qofku markuu biyo cabayo inuu ku dhex neefsado ama caano u cabayo sharaab u cabayo inuu ku dhex neefsado lama ogola weelka wuu qurqurinaya neeftu markay qabatana wuu iska qaadaya banaanku ku neefsanaya markaasuu haddana ku noqonaya ilaa uu ka dhergo sidaasuu samaynaya marka munaasabada ka dhexaysa maxay tahay hadda waxaa laga warramaya yani markii oo musqushi la gelayo la istinjoonayo waxaasaa laga warramaya yani yuuna gacantaa midiga ku istinjoonin ama yuusan dakarkiisi ku qabanin yaa laga warramaya neeftana marka maxaa walaa yatanafas fil ina cabitaankana maxaa keena meesha lagu neefsanay alaaqada ka dhexaysa waxay tahay mar alla markii yani nabigu uu dahaaro qaato alayhi salaatu yani yani u qada xaajo yani weyse qaadan jiray markii la weysaystana waxaa sunno ah biyaha aad ku weysaysatay inaad cabto baqiyatulwadu inaad cabto waa sunno baqiyatulwadu marka haddee biyihii lagu weysaystay haddii wixii ka soo haray mar la cabayo walaa yatanafas filina munaasabada halkaa u weelka yuusan ku neefsan markaa biyaha cabaysan marka waa iska caam de biyahaasaad ku weysaysatay oo aad cabayso oo sunnada iyo mar kasta ood sharaab cabaysa oo lama ogola inaad ku dhex neefsato wa hal xagga yani dibiga ama xagga wanaagga kuma fiicin oo hadda qofku ku dhex neefsado haba laga yaabaa yani inuu dadka uu cudur ku rido ama yani in hambadiisii la kohdaaba la yaab yaanu ku dhex neefsanay fuub uu ku leeyahay ta lama cabi kara de hambadiisa adhow aya waa la dhibsanaya marka laguma neefsado wa biyaha dhexda lagu neefsado an cabdillahi bni cabaas waxaa laga wariyay radi allahu canhuma qaal mara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu soo maray biqabrayni laba qabri buu nabigu soo maray faqaala wuxuu yihi nabigu inahumaa la yucadabaan labadan qabri waa la cadaabaya wamaa yucadabaani looma cadaabayo fii kabiirin wax weynna looma cadaabayo aya wax weyn looma cadaabayo aya bala inahu lakabiir baa riwaayo kale kusugnayd waa wax weyn buu nabigu yihi alayhi salatu slam oo macnaheedu waa wamaa yucadabaani fii kabiirin wax weyn looma cadaabayo macnaheedu waxa weeye fii kabiirin tarkuhu wax ka tegidiisa iyo iska ilaalintiisu ay dhib badan tahay oo weyn looma cadaabayo waa waxay iska ilaalin kareen oo iska dhawri kareen waxa loo cadaabay ama axaduhumaa midkood fa kaana laa yastatiru min albawl kaadida iskamun ilaalin jirin wa ama alaakharu midka kalena fa kaana alayhi salaatu wasalaam qofka markuu yani qalahxaajaha gudanayo hadduu markaa kaadida ay ka imaato waxaa la doonaya inuu kaadida yani si fiican iskaga dayraa la doonaya qofka istibra wax la yidhaahdo oo waajiba ayaa jiro yani kutubta qorayaan marka istibrahaas inaad samayso oo kaadida aad iska hubsato w inaad iska tirta kaadida marka aad iska hubsato ama yani waa inaad bal xoogaa aad yani kaadida aad iska hubsato bal inay go-da iyo in kale inaad iska hubsataa la doonay istibra istibra macnaheeda waa hubsiino aad iska hubsato kaadidii inay go-day markaad tidhahdo kaadidu way go-day oo aad ictiqaadiso annahu laa yacuud inuusan soo noqonaynin markaasaad dhaqaysaa laakiin marka hore laq sii siinaysaba iyadoo weli guyno tirtifla haddaa biyihi kusii dhubto maxaa dahaara imaanaysa markaas dahaaro ma jirto markaas dahaaradii haddii la waayana cibaadaadka oo dhan baa anfoobaya eber noqonaya wa marka qofka kaadida aan iska ilaalinaynin yani cadaabku qabrigu oga bilaabanayaayo yani kaadida la iska ilaalin waayo waxay keentaa cadaabu lqabri bay keenta ya marxaba soomaalida ku ku baamaada kaftan iyo kaadi faninkeedba waa lagu naargala ay xataa yani inaad yani si qasada kaadida intaad meeshaa ku hayso oo sarrag aad siiso kugu fanfaninta xataa lama ogola waay waa dembi nijaasadaasa waxaa la rabaa inaad iska ilaaliso ama meel goda aad ku kaadiso ama meel jilicsan oo kaadida aan kugusoo faninaynin xataa fanfaninkeedaasaan la ogoleen mid inaad ka dudaa la doonay nijaasada qasad inaad iskugu daayso waa iska dhaqi doonaa inaad tidhahdo lama rabo wa inaad iska dudaa la rabaa kaadidana waa inaad si fiican iskaga hubsato waay labadooda yani kaadida hadda daran saxarada iyo kaadida waxa dhibka badan waa kaadida oo ayadoo ilaa yani goyitaankeeda in la iska hubsadaa la doonaya in la iska hubsado marka istibraa la doonaya marka midkood wuxuu ahaa buu nabigu leeya mid aan kaadida iska hubsanin waa amal aakharu midka kale fa kaana yamshi binamiima midka kale dadku isku diri dhibaato weyn weeye waxaa la yidhaha isku dirdirka dadka la isku dirto isku dirkaana waxa weeye waayo naqdu yani naqlu yani kalaam innaas dadka kalaamkoodao la raro waay baynahum calaa wajhi libsaan qofkaabaad hadalka ka soo qaaday kii kalead u geys hebel saasuu ku lahaa kii kalead ka qaaday waad u geys haba laba qof baad wax u kala qaadaysaa ama dad badan baad hadal u kala qaadaysaa waa isku diraysaa namaan baa la yidhaha qofkaas namaan baa la yidhaha qofka wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninka namaamkaa inuuna janno gelayn laa yadkhulu jannata namaam namaam janno ma galo qof yani dadka isku dirdira waay marka namiimadu waa khislo xun dadkoo la isku dira waay waa xaaraan in dadka hadalka loo kala qaado la isku fasahadiyo dhexdooda midda kale qofku waa inuu ogaado ninkaan hadduu kuu yimaado oo ku yidhaahdo hebel iyo hebel baa sidaa kulahaa iyo sidaa baa lagu lahaa ogow qofka adiga markuu wax yani kuusoo wax kuusoo sheegayo adna waxunbuu kaa qaadaya ogow qaacida kuliya wey man nama minka nama man nama ilayka nama minka ale ninka adiga wax kuusoo yani kuusoo ururiyo oo kuu keenayo adigana waxuu kaa qaadayaayogo ma ahayn adiga keliya kuu shaqaynaya ma marka inaad tuhuntaan la doonaya markuu hebel hebel baa saas ku lahaa saasaa lagu lahaa markuu ku yidhaahdo horta waa inaad tuhunto ood asina tira orod bax ay helaadna waxbuu kaa qaadayo masaasay lahaayeen waayahay haye waan su joognaa haddiinu meesha balayaha ka bilaabin markaasu adigana waxbuu kaa qaadaya oo adiga maxay saa iiga sheegayaan iyagaaba saas iyo saas ahaaye haddaad tidhaahdo hadda intiibu haddana qaadaya wuxuu leeya hebel saasuu kulaha isaga shaqadiisaba waa saas marka waxaan rabaa inaad cayriso dadkii hore ehelkhayrka ah hadduu qof uu wax usoo dirdiro wuxuu dhihi jiray orod baxa wa min salafkii ka mid a ayaa u yimid wuxuu yihi hebel baa sidaa kula markaas weri ah shaydaanku yani yani boosto kaloo wuxuu ku dirsaday muu waayo oo adiga aan ahayn ya adiga yani asaga waa boostadii shaydaanka de maxaa yaele dadku isku dirdira sooma marka shaydaanku boosto kale wuu waayo adiga aan ahayn sooma ordi dhaaf buu shaydaanka beriidkiisi baa tahay ay marka inaad iska erisaa la doonaya marxaban marka qabrigaa lagu cadaabaya labadoodaba fa akhada nabigu waa qaaday jaridatan radba laan timira ayuu nabigu soo qaaday oo qoyan fashaqaha wuu kala dilaacay nisfayni buu ka dhigay ay faqarasa fi kulli qabrin waaxidatan intuu sidaa u kala dilaaciyay yuu qabrigana mid buu ku tala kusaa ugu muday qabrigana mid ugu muday faqaalu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah lima facalta hada maxaa sidaa u samaysay qaala wuxuu nabigu lacalahu yukhafaf canhuma in laga fududeedaa laga yaabaa maa lam yaybasaa labada geed intayna angegin geedkaa qoyana qabrigaa sidaa ugu muday yani geedahan yani way yani way tasbiixsanaya geedkaa qoyan waa ugu tasbiixsanaya soo maa marka intuu geedkaas yani qoyan yahay cibaadadiisaa iyo tasbiixdiisaasaa shafaaca u noqonayso in loogu naxariistaa laga yaabaa buu nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam intayna geedkaa angegin ayahay in laga fududeeyo cadaabkaa laga yaabo marka geedkaa qoyan ayuu nabigu ku tilma yani yuu ku tallaalay waay si uu cibaadadaas shafaaca ugu noqon marka fiiri qofka yani ay markuu dhinto haddii qofkaa loo duceeyo ama yani khayr loo sameeyo ama cibaado maxalkii lagu sameeyo shafaacay u noqonaysaa ilaahay baa ugu naxariisanay hataa yani qofkii bini aadamkaa qur-aan u akriyey ama ducaa u duceeyey iska dhaafe geedkaas qoyanoo lagu muday buu nabigu wuxuu leeyahay in cadaabka loogu fududeeyaa laga yaaba geedka intuusan gegin wa intuusan gegin maxaad umalaynaysaa meesha haddii cibaado lagu sameeyo haddii qur-aanka lagu akriyo maxaad umalaynaysaa meesha qur-aanka lagu akrinayo oo meel naxariista ilahay kusoo degaysay waa maxalu raxma intaan ba la gaarinba qur-aanka sawaabkiisa intaan la gaarin haddii meesha qur-aanka lagu akriyo meeshaa naxariista ilaahay baaba kusoo degay addoonkaa raxmad buu helaya qur-aanka sawaabkiisiba intaan la gaarin ya waaya qur-aanka sawaabkiisina waaba gaar de marka qofku markuu dhintay wuxuu u baahan yahay in wax loo taro in loo duceeyo in sadaqo laga bixiyo in qur-aanka loo akriyo ayuu doonay dad salafka waxay ahaan jireen qur-aanka ayay ku dhamayn jireen dadka dhintay ayay ku yani qur-aanka u dhamayn jireen ku khatimi jireen qabrigooda sababtana waxaa leeyahy qofka hadduu dhinto yani qur-aan gaaraya ma jiro yaa yidhi ya qowl waxaa jiro yani ay la soo ordaano ya maya marxaban markay rabaanna meel kale iska aadaya markayna waxay dhahayaan soo shaaficiye ma nihin imaam shaafici baaba diiday masaa-isha kala dhihi maayaan soo shaaficiye ma nihin ya marxaban imaam shaafici qowlka laga warinay horta waxa weeye qur-aanka inuu gaarayo maydka uu gaarayo waa sida raajixoo jumhuurulculamaa ay qabaan qowlkan hadda laga warinaya imaam shaafici le uu leeyahay qur-aanka yani qofka maydka haddii loo akriyo ma gaarayo waxaweye waa haddaan loo niyoonin qur-aanka markaad qur-aanka akrinayso haddii aadan u niyoonin oo aadan in ilaah qur-aanka aan akrinayo qofka maydka ka sawaabay haddaad orani markaada niyoonin wey markaa leey ee laakiin haddiid niyooto oo qur-aanka ad akrinayso inuu maydkaas ku intifaaco haddaad u niyooto waa biitifaaqi alculamaa wax diidayba ma jiro markaas ya markaan loo niyoonin weeye mida ay le yani laleeyahay marka inuuna marka qur-aanku gaarin baa laga yaabaa marka haddaad u niyoonin wa marka waxaa rabaa inaad u niyooto qur-aanka markaad akrinayso ya marka qofkaa dhintay qofka uu dhintay wuxuu u baahan yahay in yani qofka camalkiisibaa go-ae yani uu baahan yahay qof kastoo mu'min oo dhinto wuu shallaayi buri nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu yani mu'min ahaa yani oo qof wanaagsan oo wanaag samayn jiray ixsaan samayn jiray hadduu ahaa wuxuu ku shallaayaya maxaad u ziyaadsan weyday hadduu qof xumaan sameey ahaayna dee xumaantiibuba yani maxaa kuu geystay buu leeyahy marka qof kastoo dhinto waa shallaayaya marka qofka in yani camalkiisibaa go-ay in wax loo taro u baahan yahay sadaqo laga bixiyo loo duceeyo qur-aanka loo akriyo ibnu timiya xataa wuxuu leeyahay
ibnu timiya qofkii yidhaahda buu yidhi qur-aanka yani qofka camalki bini aadamka camalkiisa waxaanayn ku yani ku an- ku intifaaci maayo wa an laysa lilinsani ilaa maa saca aayaddaa tafsiirkeeda markii laga hadlaya ibnu timiya qowlkiisa ay soo raacadaan mufasiriintu oo wuxuu leeyahay qofkii yidhaahdo qofka camalkiisa ma ogeyo wax kale kuma intifaacaya ninkii yidhaahdo ijmaacii islaamku ka baxay buriga ijmac islaamku waa banaanka kaya ibnu timiya sidaa leh maantana qoladu yani madhabkiisa sheeganaya waxay leeyihin ay wax qur-aan oo maydka gaarayaa ma jiro ay wax loo akrinayaa ma jiro ay kuleeyihin Mm. wixiina iska haystan da waxay idiin tarayaan ya
baabkii labaad asiwaak siwaakiibuu u baab yahay humayashadii la humayanayey ama la cadaynayey baabkeedii baan halkan ka gelaynaa baabu siwaak can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummaddayda inaan dhibo haddii aana ka yaabaynin la amartuhum waan amri lahaa bisiwaak rumayga ayaan amri lahaa inay cadaydaan weeye cinda kulli salaad salaad la arka markay tukanayaan lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummaddayda inaan dhibo haddaana ka yaabaynin buu nebigu leeyahay la amartuhum waxaan ku amri lahaa bisiwaak oo amar yacni waajib baaban kaga dhigi lahaa inay yacni rumaydaan oo cinda kulli salaatin salaad la arka markay tukanayaan marka rumaygu yacni waa sunno wakti la arka waa sunno marka waxaa sunnanimadiisu sii fadli badan tahay baa la yidhaahdaa yacni xaalooyin oo saddex ah cinda tagayuri lfami afku markuu doorsoomo wa cinda akli yacni waayahay di riixin kariihatin iyo wa cinda kulli salaat qofku yacni afkiisu markuu doorsoomo afkaas wax kastaba ha ku doorsoomo ama wax yacni urluu cunay ama hadal badan iyo waxaasuu afka ku doorsoomay ama aamus buu ku doorsoomay salaad markuu tukanayo qofku salaada ama farad ha noqoto ama sunno ha noqoto salaad kasto waa sunno inaad yacni cadayato waay inaad cadayato waa sunno waay iyo markii alla markii hurdada laga soo kaco waay saddexdaa goor baa sunanimadooda aada loo sii adkeeyaa laakiin wakti kastaba yacni rumayga waa la sunneeyaa buu leeyahy fawaaid fara badan buu sunay yani rumaygu leeyahay waay can xudayfata waxaa laga wariyey ibnu lyamaan radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama idaa qaama min alleyl habeenkii markuu ka soo kaca nabigu soo kaca idaa qaama markuu kaca min alleyli habeenkii yashuusu faahu afkiisa wuxuu marmarinayay bisiwaaki rumay buu marmarinayay nabigu habeenkii markuu soo toosa wuu cadayan jiray waay wuu cadayn jiray waa markaa hurdada ka soo kaca waay waa rumaynaya nabigu kaana rasuulu llahi wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama idaa qaama min alleyl habeenkii markii uu nabigu soo kaco yashuusu faahu afkiisa wuxuu marmarinayay bisiwaaki yashuusu macnaahu yaqsilu waay afkiisa wuxuu ku dhaqayey bisiwaaki rumaybuu ku dhaqayay oo rumaygu dee afka wuu nadiifinayaa sida asagoo biyo lagu dhaqay oo kale saasoo kaloo afka ugu dhaqayaa yuqaalu waxaa la yidhahdaa shaasahu yashuusuhu aaya wa maasahu yamuusuhu idaa gasalahu markuu dhaqo waay rumaygiibuu afka ku dhaqay shaasahu yashuusuhu marka yashuusu macnaheedu yaqsilo waay macaan macaanideeda macno ka mida waay aaya wa fii tafsiirin ukraa yacni yadluku faahu afkiisuu marmarinayay yadluku dalkiguna markaasaa cadayga ugu jijiida afka u marmarisa waay wa fii tafsiirin ukraa waxaa weeye yunaqii faahu afkiisuu ku dahireeyey bisiwaaki rumayga saddexda macnoba waa lagu sheegaa laakiin macnaha ugu dhow xali ugu aqrabsan waxa weeye y- yacni yashuusu bimacnaa yadluku wuu marmarinayay macnahaasaa ugu mashuusan laakiin saddexda macnoba waa lagu ishaaraa waa lagu fasira sida shuraax bay soo qaadayaan yashuusu yaqsilu faahu afkiisuu dhaqaya bisiwaak yadluku faahu afkiisuu marmarinaya bisiwaak iyo yunqii faahu afkiisuu ku dahiraya bisiwaak rumaygu ku dahiraya can caaishata waxaa laga wariyey radia allahu canha qaalad waxay tihi dakala cabdiraxmaan ibnu abi bakrin cabdiraxmaan bin abi bakar baa soo galay radia allahu canhu cala nabiy nabigu usoo galay sala allahu alayhi wasalam walxaal ana anigu musaaye nidatuhu mid tiirisay aan ahay nabiga ilaa sadri laaqayda ayaan saa ugu soo tiiriyey nabigu waa fii xaalin yani fii maradi mowtihi maradkiisii uu ku dhimanayay xanuunkaasa hayey marka asagoo nabigu sidaa dhabtayda ugu jiifo oo saa intaan isugu soo tiiriyey oo halkaa uu ku yani uu nabigu ku tiirsan yahay dhabtayda ama xabadkayga ah ayaa waxaa soo galay bay leedahay cabdiraxmaan binu abi bakar waa walaalkeen wa maca cabdiraxmaan cabdiraxmaan maciisa waxaa ahaaday siwaakun rumay cabdiraxmaanna wuxuu wataa markaa caday buu wataa radbun qoyan yastannu bihi uu ku rumaynayo caday qoyan oo uu ku rumaynayo markaa cabdiraxmaan wataa ee gacanta sidaa ugu haysta faabadahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama basarahu nabigu yani wuxuu ku daa'imiyey oo ku taagay basarahu araggiisa cadaygii uu cabdiraxmaan haystay baan arkay bay tiri asagoo aada u dhowraya nabigu aada u dhowraya yani abada basarahu araggiisuu ku taagay yani shayga markaad aada u fiirisaa la yidhahda faakadtu siwaaka rumaygii baan qaaday aya rumaygii marxaban markuu nabigu yani aan arkay asagoo dhowrayo aana ogaa bay tiri horay aanu ogaa inuu nabigu cadayga jeclaa rumayga aad buu nabigu u jeclaan jiray faakadtu siwaaka rumaygii baan qaaday cabdiraxmaan baan ka qaaday faqadamtuhu markaasaan yani ruugay baysi nabiga waan u jilciyey oo waan ruugay wa dayabtuhu markaasaan nabiga u dhaqay oo biyaan u mariyey uma dafactuhu ila nabiyi baan u dhiibay sala allahu alayhi wasalama fastanna bih nabigu waa ku cadayday waa ku caday famaa ra'aytu ma arag rasuula allahi ma arag sala allahu alayhi wasalama istanna asagoo rumayday oo cadayday istinaanan rumayasho axsana ka wanaagsan minhu ay istinaanka maalinkaas rumayday maalinkaasuu nabigu u cadayday weligii asagoo yani si ka wanaagsan u cadayday si sidii ugu wanaagsanayd buu nabigu u cadayay wuuna xanuunsanaayo dee aad buu xanuunsanay oosashadiisii la obsanayo wax yar baa ka dhiman markaa ruuxdiisa ay baxaysa marka si caadi uu nabigu u rumayday oo aada u fiican buu u rumayday way famaa cadaa ma gudbin an faraqa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii inuu rasuulkii ilaahay inuu faaruqay istiinaankii iyo rumayashadii inuu faaruqay fa rafaca yadi halkaa faa baa la gelinaya yani waayahay caadifo ah fa rafaca ra- yadahu gacantii buu kor u qaaday ow isbicahu farta ayuu taagay uma qaala wuxuu yihi fi rafiiqi laclaa fi rafiiqi lacla allahuma alxiqnii ilah way aleysiye oo fi rafiiqi lacla alaaa saddex goor buu yihi uma qadaa ee maanta wuu dhintay nabigu calayhi salaatu wasalaam marka rumayashadiisii uu sida caadiga u rumaynayay iyo oobsashadii la oobsanayay un laxadaadkaasaa udhim yaa udhexaysay markuu nabigu dhimanayey ayuu sidaa u rumayday marka rumaygu inuu sunno yahay oo wakti kasta qofku inuu cadaydo oo sunay oo sun rumaygu uu ku dadaalo ay fiican tahay ayay kutusinaysaa wa riwaayaadka qaar weliba waxaa ku sugnay markaan arkay isagoo fiirina fiirinayo ayaan idhi bay tiri rasuulka ilaahay ow ma kaaga qaada rumayga cabdiraxmaan ma kaaga soo qaada markaasuu madaxa ii ishaaray nacam waan ka soo qaaday markaan ka soo qaaday baan u dhiibay oo markaasuu ku adkaaday markaasaan idhi bay tiri ma kuu jilciyaa markaasuu nacam iyidhi bay tiri madaxa ii ishaaray waan u ruugay bay tiri nabiga markaasaan u dhaqay fajamaca allahu bayna yani ay riiqahu wa riiqibay ay candhuuftiisi iyo candhuuftaydi ilaahay kulmiyey oo nabiga markuu dhimantay saddex ay ku faani jirtay oo yani dadka ay ugu faani jirtay caaisha waxay leedahay markuu nabigu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam yani gurigaygii buu ku dhintay maalintaydii buu dhintay kalkayga ahayd aya wa bayna daaqinatii wa bayna xaaqinatii wa daaqinatii buu ku dhintay wa jamaca allahu yani riiqahu yani bayna riiqahu wa riiqi candhuuftaydi candhuuftaydii baa ilaahay kulmiyey markuu nabigu dhimanaya calayhi salaatu wasalaam hadda gurigeedii buu ku dhintay oo taa markii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu xanuunsaday intuuna yani aad usii darsanin galab la arkay waa la luudin jiray oo xaafadihiisii sagaalka ah mid kamid ah lagu luudinaya marka galabta dambena haddana waa la caraaminaya gurigi kale yaa loo hoynaya nawmada siduu nabigu ugu dadaali jiray asagoo waajib aysa ku ahayn haweenka inuu yani nawmadooda iyo kalkooda nabiga waajib ku aha kuma ahayn ba la yidhi maca dalika waa ilaalin jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka habeenkeeda meel kale ma baryi jirin sharcigu marka waajib waay xaaladaasu nabigu xanuunsanaabaa galab la arka la luudinayaayo markaasaa guri la geynaya marka waxaa laga yaabaa adigoo laba reerood le ama saddex reerood le inaad reer un iska ag fadhido dhibaato weyn wey dhibaato weyn cid kaa cabinaysana ma jirto qof la arka waa iyadaa iskale kalkeeda wa habeenkeeda waa inaad uhoyato wa waa inaad uhoyato marxaba sharcigu waajib buu ka dhigay xataa meelaha inaad kusoo dahdahdo oo guriga xaafadda iyo reerkan habeenka aad usoo hoyan lahayd inaad gurigaa kale kusoo fiidsato oo kusoo sheekayso amin dambe aad imaata lama ogolo haddii aad sidaa yeesho habeenka kalena yani midda kale gurigeeda yani waa ina ina waa ina kasoo dahdo ina kasoo sheekayso iloo guday noqonaysa hadii kale waa cadaalad daro jawr bay noqonaysa waxaa lagu ogol yahay inaad u tagto oo soo salaanto oo yani aad soo baridiso tiraado yani aad soo barya weydiiso maxaad qabtaan keliya haddii markaa waxyo aad u wadana marka aad u geyso laakiin wax kasii badan lama ogolo inaad ka ag fadhido ama ku dahdo ama ama midun keliya aad weligaaba iska abjoogto labaxaas ninkii qabo oo iyo kasii badan ba oo cadaalad u samayn waayo qiyaamaha wuxuu imaan imaanayaa ayuu xadiidku leeyahay saxiixa isagoo dhinac ka qalalan dhinac idil asagoo angegay ayuu qiyaamaha imaanaya marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam saasuu noobada ugu dadaali jiray waxaa tahay hadduu meel kale aadaya haweenka idan buu warsan jiray markuu safraayo qurcu uu qurcayn jiray midda qorigeedu soo baxuu wadan jiray wahaakada marka markii nabiga calayhi salaatu wasalaam habeen la arko guri loo dheelminayo isagoo xanuunsan la luudinayay waxaa ku fogaaday habeenkii yani caaisha markaasuu haweenkiisii idan warsaday oo wuxuu yidhi guriga caaisha ha lay geeyo ii idma markaasay idmeen waad idman tahay baa lasugaa halkaasaa lagu kor joogay marka intaan habeenkii kalkeeda ahayd lasoo gaarin caaisho ayaa gurigeedii la keenay guriga caaishaa lagu kor joogay oo haweenkii nabiga o dhan ba halkaa bay nabigii ku kor joogeen laakiin markii nowbadii lasoo tiriyo habeenkii ahaan lahayd guriga caaisho uusoo hoyan lahaa waa habeenku dhintay wa marka kalkaygii buu dhintay macnaheedu sidaa wada haweenkii uu ahaan lahayd uu kusoo aadanaa ka hor baa guriga la keenay oo haweenkiisii idan u idmeen laakiin habeenkii uu kalkeeda noqon lahaa weeye habeenku dhintay marxaban noobadeedii buu ku dhintay gurigeedii baa marka lagu oobsaday bayna daaqinatii waxaaqinatii buu ku dhintay oo halkaa dhuunta yani iyo halkaa dhuuntayda iyo halkaa laabtayda dhexdooda halkaa iyadoo nabiga ku hayso naftu ka baxday candhuuftayda iyo candhuuftiisii baa ilaahay kulmiye bay leedahayo waa markaa yani cadaygii intii udhi ay u dhiibtay nabiga uu ku adkaaday intuu afka geliyey ayuu ku adkaaday markaasay tiri makuu jilciyaa nacam buu yidhi marka nabiguna afku geliyey ogo markaasi u ruugtay way soo candhuuftii nabiga iyo tayadii ma kulmin markaas wacdigeed nabiyay u maraysaa way siisa nabiga ay ku faani jirtay caaisha markaa nabigu waa cadayday calayhi salaatu wasalaam markaa markuu cadayday oo si wanaagsan u cadayday famaa cadaa madu yani ma gudbin oo yani ficilkiisii ma dhaafin oo an farada rasuululahi inuu faaruqay markuu rumayday oo si fiican u cadaydaybo yani yani istinaankii ma faaruqin oo farafaca ra-sow markiiba gacantuu kor u qaaday alaaan yani gacantiisuu kor u qaaday ama farta keliyuu taagay uma qaala wuxuu yidhi fi rafiiq lacla allahuma alxiqnii ilaahu haleeshi fi rafiiq lacla way alaaan saddex goor buu nabigu uma qadaa oo rafiiqaas yani wanaagsanna yani waa dadka ilaahay uu sheegay oo siraada aladiina ancamta calayhim ya kuwa aad u nicmaysay wadadooda ilaahay qaasi kuwa la yidhaahdo weye markasta qof kastoo mu'mina uu ilaahay ka baryayo u warsanayo waay kuwa salaada tukanayay kuwaasna waa kuwa ilaahay sheegay faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiqiina washuhadaai wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqan kuwa ilaahay yidhi rafiiqulacla kaas wa kaanat waxay ahayd caaisha taqulu mid tiraahdo maata nabigu waa dhintay bayna xaaqinatii wadaaqinatii bayna xaaqinatii iyo wadaaqinatii buu nabigu ku dhintay wy halkaa halkaa yani xaaqinadayda waa meesha yani halkaa dhunta duleelkeeda ah iyo xaaqinada la yidhahda iyo wadaaqinatii halkaa labada lafgareed hoostooda halkaasaa nabiga ku hayay bay leedahay markuu naftu ka baxaysa calayhi salaatu wasalaam wa fii lafdin waxaa ku sugnay fara-aytuhu waan arkay yanduru ilayhi asagoo fiirinayo wa carabtu waxaan aqoonsaday annahu yuxibu suwaaka inuu jecel yahay faqultu waxaan idhi aakhuduhu ma kaaga qaada laka adiga fa ashaara bira'si madaxuu ishaaray annacam xaabu madaxuu saa nabigu iyo ishaarada in lagu camalfalayo xadiidku tusinaya nacam bu waayahay saasuu ahaa imaam bukhaari lafdigiisa iyo imaam muslimna naxw naxwu lafdigaa mid lamid ah ayuu asagana ku wariyey can abi muusa alashcari waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal ataytu nabiya nabigaan u imi sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa nabigu yastaaku uu rumaynay bisiwaakin caday buu nabigu ku cadayanayay qaala wuxuu yidhi abuu muusa alashcari wa darafu siwaaki cadayga yani fiidiisina calaa lisaanihi carabka korkiisuu nabigu sidaa ugu hayay yaquulu nabigu wuxuu leeyahay u buu leeyahay sawdkii nabiga ayuu yani yu ishaaray oo tilmaamay uu nabigu samaynayay markaasu wuxuu yihi u u wasiwaaqu walxaal asiwaaqu siwaaquna fii fiihi afkiisa uu ku sugan yahay kaanahu waaba asagoo yatahawacu ishunqaacinaya nabiga ishunqaacinaya marka markuu qofku cadayanayo sida yani ilkaha in la mariyo oo cardigaasa ilkaha in loo cadayaa yani sunna aha laleeyahy markaad cadaynayso ilkaha cardigaasaa loo yani loo rumeeyaa dhirirkaan looma yani saas looma rumeeyo yani sidaa haddaad urun duurkaas yani cirdigay yani waxaan leeyahay yani lisaanko cirdidku wax gaarsiinaya rumay cirdidka inuu gaarsiiya lama rumo marka waxaa sunaa in cardigaas yani loo rumaydo marka sidii ilkaha loo rumeeyayo saasoo kale carabkana in yani korkiisa yani si yani rifqi iyo lutfi ah carabka korkiisana ya marka loo rumaynaya carabka yani loo marmarinaya siwaaga loo marmarinaya waa sunna in lasla marinayo mararka qaarkood weliba xoogaa yani in la isbalqamiyo si xoogaa yani balqam iyo wax kaaga yimaadaan saas carabka yani cadayga horay loo yar wadaya markaa nabigu siduu samaynayo wadarafu siwaaki calaa lisaanihi yani carabka rumayga fiidiisa carabka korkiisay saaran tahay yaqulu wuxuu leeyahy u u walxaal asiwaaku fi fiihi kaanahu waaba isagoo yatahawa asagoo isunqaacinaya nabigu alayhi salatu wasala cadaynaya kayfiyada nabigu cadaynayo marka rumaygu wax wanaagsan weeye waxyaalaha yani sharafta iyo muru'aduna ka mid yahayo wax lala dhuumanayo ama muru'ada wax u dhimaayo maaha wakti kasto markaad salaada gelayso yani markii kitaabka la gelayo markii xataa suuqa aad marayso wakti kasta waa is- waa iska cadayn kartaa waa wax wanaagsanoo aad mustaxab u ah wax muru'ada wax u dhimaaya maaha ya marxaban iyo wax lala dhuumanayo midna maaha albaabu haalisu baabkii saddexaad baabulmasi cala alkufayn labada quf oo la masaxda waay yani almasxu cala alkufayni labada kuf dushooda oo la masaxdo iyo halkan laga gelaya baabkaan uu ku saabsan yahay kufku wax lugaha la gelinayo waay kufku waa shay lugaha la gelinayo ayahay o shay yar adag oo lugaha la gelinayo kabaha lagu gashan karo keligiina lagu socon karo ayaa kufka la yidhahda wa ayaa kufka la yidhahda marxaban marka shaygaas waxay waxaa la doonayaabaa leey inuu shay adag yahay waa shay adag shuruuddiisa waxaa ka mid ah biyaha haddii lagu shubo qofku waa inuu biyaha joojinayo wax yani jilicsan oo biyuhu ka gudbayaan sida sabaska oo kale digsaantan oo kale wax biyuhu ka gudbayaan oo kale waa inuusan noqonin ee shay bi- adag oo biyaha celinaya waa inuu yahay maxaa yeele waa waxay ka suurtageli karta keligii in lagu socdo shay adag wey markaas kabahana waa lagu gashan kara oo qofkan waa yani qofkan caadiga mashuurka la yaqaana dhulkan asia laga keeno hindiya iyo bakistan iyo hadda laga keeno oo yani noocaa loo sameeyo magada iyo boorsada iyo waxaasa laga sameeyaa noocaa wey qofka kutubtu tilmaamaa wey ee maaha wax alla wixii lugta la geliyo o dhan ba waa qof ma qof maaha marxaban kaw midka kutubta lagu tilmaamaya kawa marka shayguna waxaa sharcigu tilmaamay inuu noqdaa la doonaya maogi ra'yigaaga inaad kaga fasirato maaha dad baa hadda yani waxay iska masaxdaan oo waa qofku leeyihiin subsaantaan lugaha la gelinayo wax macnooy leeyihiin maa suudka suudkaa qof ma noqonay wax qof ah ma aha kaas ay kumana ansaxayo masax kuma ansaxayo wax la yidhahdo masaxu marka qofka hadduu mu- musaafir yahay saddex beri iyo saddexdoodii habeen buu masaxanayaa qofka hadduu markaa yani wa yani masixi burinaayo uusa imaanin waayo saddex beri baad masaxanaysaa iyo habeenahood hadduu qofku muqiim yahay oo yani wadankiisii uu iska joogan oo nin musaafir uusa ahayn yawmiya waleyla afar iyo labaatan saac buu masaxanaya oo sharciga u banaan way ko waxaase shardi ah muddadaa saddexda beri a markaad masaxanayso labadaas shayga kufaynkaas waa inaad ku gashato dahaara kaamila dahaara kaamila waa inaad ku gashato masalan waad weysaysanaysaa kulligaa markaad weysaysato ayaad marka gashanaysaa kufaynka lugti u dambaysa markaad dhaqdo ayaad kufaynkii gashanaysa markaad gashato dahaaradaas kaamilka aad ku gashato weysadaas iyadaa markay burto baad masaxanaysaa markaas oo muddada kugu bilaabanaysaa saddexdii beri ahayd ama yawmiya waleyl afar iyo labaatan saac can lmugiirata bn shucba waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaaday maca nabiyi sala allahu alayhi wasalama fii safarin safar baa nabiga la socday faahwaytu waan hoobtay buu yidhi lianzica lianzica inaan siibo khufayhi nabiga labadiisa khuf inaan siibo markuu nabiga la socdayo dee nabiga waa loo khidmayn jiray markaa lala socdo markuu nebigu weysaystay oo yani qaarka hore uu ka weysaystay lugihii baa qufka ugu jiraan marka waxaan damcay buu yihi qufki inaan ka siibo suu nabigu lugaha u dhaqmo faqaala wuxuu yidhi dachumaa iska dah fa innii anigu adkaltuhumaa waan geliyey daahiratayn xaalayhiin labadan quf yani dahaaraan ku gashaday e wayse kaamilahaan ku gashay dahaaro kaamilahaan ku gashaday iska dah famasaxa calayhimaa markaasuu nabigu masaxday wa in dahaaro kaamil lagu gashaday inay shardi tahay xadiidka laga qaadanaya fir fa innii adkaltuhumaa daahiratayn oo waxaan ansaxaynin baa le markaad kufeynkaa gashanayso haddaad lugta midiga intaad dhaqdo aad kufki geliso tii kala dhaqdo aad geliso ma ansaxayso masaxas waa inaad labadii lugoodba horta dhaqdo dahaaradaas kaamilka markaa bacdigeed baad ku gashanaysaa waysadaa markay kaa burto oo waxa kaa buriyeyna uu yahay xadathun asqara bowl iyo qaa'id iyo yani ama riix soo baxday iyo waxyaalahaas kaleeto waxyaalihii waysada burinaya ah markay yimaadaan markaasaad qaarka horan baad ka weysaysanaysaa lugeyna waa masaxanaysa waa masaxanaysa dahumaa fa inii adkaltuhumaa daahiratayni bu nabigu famasaxa calayhimaa wuu masaxay dushooda ayuu saa u masaxay korkaas sidaa looga masaxay sida sunada yani waxa weeye labada gacmood inaad sidaa isu dabamariso oo ay gacanta midiga faraha dushoodaad saari gacanta bidixana ciribtaad saaraysa ay markaasaad saa isu dabamarinaysa sida sunada waa saas laakin waxaad kaga gaabsan kartaa inaadun saa iska tirahdo korkaas saa ka dhas waa kugu filanta intaa sida sunada laakiin waa inaad kor iyo hoosta saa uga mariso oo gacanta midigana faraha lugta faraheeda dushooda saari ilaa rutunka saaqa xoogaad usoo wadaysaa gacanta bidixana ciribtaad saaraysaa ilaa farahaad geenaysa saasaa isu dabamarinaysa sida cali wuxuu leeyahay diinku hadduu ahaan lahaa ra'yi kufka dhinaciisa hoosaa yani oga owlaansanaan lahayd masaxa dhinaca faro diinku ra'yi ma masaxi waa kugu filanta diinku ra'yi mehe waa in la raaco way tibaac wixii yani sugnaaday waa in la raaco maa wax ra'yigaaga ama saas oo kale yani kayfiyada sida loo masaxayo sida sharciga loogu raacayo masaxu yani qofku wuxuu yahayna waa sharciga inaad ku raacdo wuxuu sharcigu ku sheegay qofka waa inaad ku raacdo maa wixii doonaba waa iska qof can xudayfata bn lyaman waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaal kuntu maca nabiyi sala allahu alay waslam nabiga maciisaan ahaade fabaala nabigu waa kaaje wuu kaadiye way fatawada'a wuu weysaystay wamasaxa calaa kufay labadii qofku masaxay marka xadadka asqarka ah inuuna yani qofka bur yani masaxa uusan burinaynin uusan adirin hadday kaadi iyo waxaase ka imaato yani ama saxaro iyo waxaas hadday yimaadaan waa la weysaysanayaa kufaynkiina waa la masaxayaa bas marka hadduu qofku musaafir yahay saddexdaa beri buu wadaya hadduu yani muqiim yahayna yawmiya walayl marka waa haddaan wax buriye markaa imaanin maxaa burinaya markaas haddii yani labadii qof ay siimaan ama la siibo ama qofnimadii ay ka baxaan oo waa inay asturayaan baa shardiya maxaa yani waajibka intii la dhaqayay ilaa iyo anqawyaha waa inay asturayaan